bismillahi raxmaan raxiim horta aan hal erey aan saxeey anugu kama tirsanayn baarlamaankii kumeel gaarka ahaa baarlamaankii kumeel gaarka dalka ka saaro sagaalaad baan ahaa haddee taas arrinta dhacday shalayto waa arrin anigu aan ogaa inay dhacayso wax ka xunna inay dhacaan soo socda oo ay maagan yihiin ina farmaajo iyo kooxdiisu waxaan filahayaa waxa maanta socda iyo wax dhacay iyo waxa soo socdaba ay maagan yihiin inaan ilaa laba kun iyo sideed iyo tobankii ilaa hadda aan ka digahayay oo aan lahaa soomaaliyay iska qabta soomaaliyay masiibaa soo socota laakiin dheg jiraq baan loo siin soomaaliduna ilaa dubbuu ku dhaco ama dhamastu ku dhacdo horta ma ay ma ay baraarugaan dhamas dub baa ku dhacay dhamasiiba hadda ku socota haddana midda kusoo socotaa timika daran baa kusoo socota marka waa nasiib darra wixii shalay ka dhacay golaha baarlamaanka waa arrin nasiib darra ah oo runtii soomaaliya waddo xun iyo god xun ayna kasoo waafsan karin cagaha loo geliyey go-aankan shalay ay qaateen xildhibaanada baarlamanka ma is leedahay waa go-aan mar haddii arrimihii doorashooyinka la isku fahmi waayey khilaaf uu ka taagnaa waa midka keliya ee iyagu markaa ay cuskan kareen si markaa dalka loo badbaadiyo
adir maya maya mayaan ku celinayaa saddex jeer afar jeer maya waa maya waa maya awood uma lahan hadday wax samaynayaan waxay ahaayeen xilligii ay xasanada lahaayeen oo hal sano ama lix bilood u harsanayd inay masiirka maanta ay qaateen yidhahdaan annagoo ka duulayn qodobkaas annagoo kaa ka duulaya si dalka doorasho loo gaarsiiyo taas way oran kareen waktigan laakiin waxaa nasiib darro ah baarlamaan shan bilood sanaa oo wax cid cid u kordhisa ayna jirin oo sharci iyo awood ay ku darsadaan midna aan lahayn awood dastuuriya ama awood xeer hoose aada u masaabaxaysa inay ku darsadaan ayna ahayn oo la konton iyo kow waa soo dooratay oo afar dhibic shan lagu soo doortay inay maaragtay heerka oo shan bilood hadda meesha sharci darro ku fadhiyaan inay iska qalaadaan anigu waxaan u arkaa kudarsi lama yidhaahdee dad iska qalaaday ama iska qayliyey baan horta u arkaa sharcina uma leh awoodna uma leh kumana darsan karaan cid ay matalaan iyo shacab ay matalaanna midna ma lahan maxaa yeelay konton iyo kow qof baa soo doortay qabiil bay ku yimaadeen wakti baa loo xadiday madaxweynihii hore wakti buu lahaa baarlamaanka hore wakti buu lahaa waktigoodii waa dhacay qof walba hadduu yidhaahdo adeer saan doonaan dalka ka samaynayaa waxaan doonaan samaynayaa dee adeer dalku maanta heerkan mana soo gaareen burburkii ka bacdeen dib heshiisiin lama sameeyeen nin walba xeradiisii iyo gurigu kayd virus ka fadhiisan lahaa marka waxaad moodaa dhowr iyo labaatan sano wixii lasoo turxaan bixinayay oo lasoo ururinayay oo madaxweyneyaal hore ku dhici waayeen oo awood u waayeen oo ay ka doorbideen dalkan inuusan dhibaatan dhibaato dhibaato dambe u noqoo celin oo ay ka doorbideen inay dan soomaaliyeediyaan maantayto ina farmaajo iyo baarlamaanku sheegaan ayagu dantoodii arki waayo iska dhaadhacshay haddii aynu doorasho aada noo soo noqoyn waa wada dhacaynaa ee laba sano aan ku darsanno oo caqligiisa iyo maskaxdu siiyey horta taasuu siiyey laakiin waxaan caawa qof walba farta ugu fiiqaya u caddaynaya inay yihiin shimbirayo heesa ama dawca cili ama damar cili inuu la mid yahay wixii shala halkaa ka dhacay
waa gartay marka adigu sidee kula muuqatay in dalkan doorasho ay uga dhici kartay mar haddii shirar badan la qabtay oo doorashooyinka looga hadlayay doorashooyinkaasna khilaaf uu ka taagnaa oo saddex maamul goboleed ay isla jireen laba maamul goboleedna iyagana ay isla jireen oo bahashu ay noqotay midba jaantaa rogan
taa markay dhacday baarlamaankii hore maadaama iyagu si kumegaara usii joogaan oo sidii au dhaceen sida xeer hoosaadku qabo in ay sii joogaan inta baarlamaanka la bedelayo ayna wax sharciyada samayn karin oo wax heshiisa caalamiga ayna geli karin oo waxa hadda ay samayntaa fawda cad ayaga sharaftooda waxay ahayd mar haddii la arkay in la kala saftay ninkii madaxweynaha dalka hore u ahaana dalka uusan uu u wada haadaan daloosha oo aan laga oo godaho biyo la isaga shubooyo biyaha aan deeqayn un u wado ayaga sharaftooda waxay ahayd oo u dhaantay inay iyagu roolka qaataan oo maadaama iyagu ay yihiin muxuu ahaa baarlamaan kusimaha kumeel gaar ahaan usii joogaan inay iyagu roolka qaataan oo dhiiqada iyo dhibaatada ina farmaajo iyo saddex maamul goboleedoo aan u baxshay dhibanayaasha la iska dhaamsado iyo guddoomiyaha gobolka banaadir diiqada ay ku jiraan inay galaan ma ahayn inay iyagu roolka inta qaataan dhexdhexaad noqdaan bay ahayd maxaa yeelay shacab soomaali iyagaa wakiil u ahaa iyagaa meeshii usii fadhiyey hadda ku meel gaar bay u fadhiyeen roolka inta qaataan iyagoo ay yidhaahdaan innagaa maanta arrintii dhexdhexaadinayna oo isu soo jiidaan oo qoloba qoloba meeshu ka soo kaxeeyaan oo iyagu isu keenaan horta taasay sharci sharci u lahaayeen oo ay u lahaayeen inay hawl qabtaan oo ay ammaan iyo sharaf ku heli lahaayeen laakiin waxaa nasiib darro noqotay ayagiina dhuuntu inay ka soo dhacday oo carabtaa soo dheeraaday oo ina farmaajo ka dhaadhacshay hal laba sanaan ku darsanaynaa doorasho haddaan aadna ma soo wada noqonno wada dhacaynaa aan wada joogno caqligaasna ilmaha yar kuma fakero qof waalana kuma fakero qof dhagalana kuma fakero xayawaankuna kuma fakero tilaabada ay maanta qaadeen
hadda maxaa loo baahan yahay mar haddii muddo kordhintii la sameeyey oo hadda iyagu markaa tillaabadii ay qaadeen
hadda mar haddii dalkii qas iyo qalalaasa u galay oo laga xishoon waayey qarannimadii soomaaliya laga xishoon waayey oo laga xishoon kari waayey ixtiraamkii iyo dowladnimada laga xishoon waayey oo la qadarin waayo dastuurkii iyo sharcigii iyo nidaamkii lagu joogay la xeerin waayey ama la ixtiraami waayey haddii adeer dalka nina xoog kuma jooghayo nina xoog kuma haysanahayo nimankan wakti cayiman bay lahaayeen afar sanay lahaayeen ayaga iyo muxuu ahaa baarlamaanku madaxweynihii hore afar sanay lahaayeen afartoodii sana waa dhammaysteen mar hadday iyagu ay dhexdhexaad noqon waayeen oo fawdadii ay abuureen oo idabadaas sameeyeen waxaan u sheegayaa qof walba cid xoog kursiga ku fadhiyaysa iyo cid odhanaysa anaa waxaan doona samaynahaya iyo cid maaragtay kibraysa inayna jirin dalku wuxuu leeyahay sharci iyo nidaam sharci iyo nidaam ciddii ixtiraami weyda oo sharci darro ku ixtiraamtay oo xoog ku ixtiraamtay oo taas biday haddii arrintu waxay joogtaa cidda laga xoog badan yahay maanta ha la ogaado nina xoog dalka kuma haysan karo ina farmaajona xoog kuma joogi karo baarlamaankii horena xoog kuma joogi karaan haddii caqligii iyo maskaxdii shaqayn waayaan wixii kale oo la samayn karaa la samaynaya